أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo dowladda ridada masar ayaa mar kale shaaca ka qaaday inaysan oggolaan doonin in badda cas uu kusoo dhowaado dal aan xuduud la lahayn xil xabashida doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya ehelada wiil dhallinyaro ah oo maleeshiyaadka murtadiinta si bareer ah ugu dilan magaalada muqdisho ayaa sheegay in kooxda riddadaha ay ka dalbatay boqolaal dollar si ay ula wareegaan meydka wiilkooda in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ayaa bakhtiyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose in ka badan kun iyo shan boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaanka bergaan iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa ka faa'iidaystay xamlo dacwi ah kulan wadatashi ah oo dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada ba'y iyo waxgaradka beesha hobeer ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faah-faahsan dowladda ridada masar ayaa mar kale shaaca ka qaaday inaysan oggolaan doonin in badda cas uu kusoo dhowaado dal aan xuduud la lahayn xilli xabashida doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo eegayaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda ridada masar beder cabdulcaadi ayaa mar kale shaaca ka qaaday inaan la aqbali doonin joogista dal aan xuduud la lahayn badda cas sida ay soo tabinayso warbaahinta maxalliga ah ee dalka masar wasiirka ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa-id oo ay si wada jira u qabteen wasiirada arrimaha dibadda masar eritreya iyo kooxda ridada soomaaliya suurtagal ma ahan in la aqbalo joogitaanka waddan kasta oo aan xuduud la lahayn badda cas haddii joogitaanku ciidan yahay iyo haddii kaleba ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda waddanka masar kulankan wasiirada arrimaha dibadda dalalka masar soomaaliya iyo eritereya oo ka dhacay magaalada qaahira ee caasimadda waddanka masar ayaa wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale waxa uu sheegay in ammaanka badda cas uu yahay arrin muhiim ah kuna xiran rabitaanka dalalka xuduudka la leh intii ay ku guda jireen kulankooda magaalada alqaahira wasiiradan arrimaha dibadda dalalka masar eritereya iyo kooxda riddada waxa ay isla qaateen muhiimadda uu leeyahay ammaanka badda cas iyo tayeynta hay-adaha riddada soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa dhanka kale faahfaahin ka bixiyey sida ay dowladda riddada masar uga go-an tahay garab istaaga dowladda riddada ee soomaaliya isagoo xusay in shirkan saddex geesoodka ah ay ku lafagureen muhiimadda ay leedahay doorka masar ee ka qayb qaadashada howlgalka cusub ee isbahaysiga e u som hadalkan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ridada masar ayaa loo arkaa inuu si toos ah ugu socdo dowladda kaafiradda ah ee etoobiya oo si cad u sheegtay in xoog amba xeeladda ay ku qaadan doonto qaybo ka mid ah badda soomaaliya kadib markii ay heshiis xaaraana la saxiixatay maamulka ashaadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan kulamadan ka dhacay magaalada qaahira ee caasimadda waddanka masar ayaa kusoo aadayay xilli madaxa kooxda riddada murtad xasan gurguurte uu isna shalay ka degay magaalada adis ababa islamarkaana kulan uu halkaas kula qaatay abey axmed uga meelmariyey heshiiskii ankara ee xoojinayay qabsashada qaybo ka mid ah badda soomaaliya iyo weliba ka qayb qaadashada ciidamada etoobiya ee gumaysiga cusub ee e u som bulshada soomaaliyeed ayaa ku jahwareersan isdiidooyinkan aan isqabanayn ee ay ku dhaqaaqayaan madaxda kooxda riddada waxaana bannaanka timid khiyaanada iyo gebidhacleynta xasan gurguurte oo haatan u tafaxiitay boobka iyo xaraashka hantida ummadda soomaaliyeed mahadsanid caliyare ehelada wiil dhallinyaro ah oo maleeshiyaadka murtadiinta si bareer ah ugu dileen magaalada muqdisho ayaa sheegay in kooxda riddada ay ka dalbatay boqolaal dollar si ay ula wareegaan meydka wiilkooda nuur cali warsame abusheyba ayaa inoo hayaa warbixintaasi abuukar xasan xuseen waa mid ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan xaafadda kaawogaday ee degmada dherkanley ee magaalada muqdisho waxaa muddo haatan laga jooga sagaal maalmood ka hor dilay maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan wiilkan ayay maleeshiyaadka murtadiinta markii ay dileen meydkiisu waxa ay geeyeen cisbeddelka madiina waxayna eheladii markii ay doonteen meydka wiilkooda lagu xujeeyey inay bixiyaan lacago boqolaal dollar ah ehelada abuukar oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wiilkooda ay marka hore dileen maleeshiyaad kooxda ardada ka tirsan haddana lagu xujeeyey inay bixiyaan lacag dhan toddoba boqoloo dollar lacagtaas ayay xuseen inaysan awoodin bixinteeda iyadoo wiilkooda la dilayna haddana ay awoodi la'yihiin inay aastaan oo laga sii iibinayo maray arrimahaasi ka warrameen waxaa hadaladooda ka mid ahaa waa la dilay maalin sagaal saaca la dilay wiilka manoo sheegooyin bistoolada markaa lagu soo dhuftay meeshaanay aga dhacday maskaxantiis dhan macalkoofanaha bannaanka uu soo baxay cunugii ina haddana aad naga gadataan oo dhaadin toddoba boqol dollarna sii fanijiirkoo idinku jiraaye abuukar dowladdaad dilatay dowladdaad si ay dhiiggeysay dowladdaa isbitaal madiina keentay dowladdiyaa firinteer geelisay waxaanayidhi moodka lacag aan qarabna waxaad lacagtiisa keenina waxaad qaadaysa malaha noolirmaho moodkii waa qaadi waayni waa ka soo tagnay magaalada muqdisho maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan maalin walba falal cusub oo aan horey loo arag ayay kula dhaqaaqaan shacabka habeen hore ayay ahayd markii guri dad ay degan yihiin intay isku war ku qabteen jingadihii ay ka fiiqdeen hantidii taalayna ay ka rarteen islamarkaana dadkii degnaa guryahaasi dhibaatooyin ay u geysteen si kastaba shacabka muqdisho haddaanu kicin oo aysan u midoobin iska dhicinta maleeshiyaadka murtadiinta waxaa mar walba laga filan karaa dhibaatooyin hor leh oo ubug ah mahadsanid abusheyba in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose abuuxasaan ayaa inoo faahfaahinaya warkaasi geesiyada towxiidka ee ka jihaadaya wilaayada shabeellaha hoose ee koonfurta dalka soomaaliya waxay maalmihii ugu dambeeyey fuliyeen howlgallo qorshaysan oo ay la beegsanayeen kolinyo kufaar afrikaan ah oo sahay ka soo qaaday magaalada muqdisho waxayna howlgalladan sababeen khasaaro culus oo soo gaaray kufaarta saacadihii lasoo dhaafay waxay mujaahidiintu kulanyo kufaarta afrikaanta qaraxyo kula beegsadeen inta u dhexaysa deegaanka lambar lixdan iyo degmada jannaale oo ka wada tirsan wilaayada shabeellaha hoose inta la xaqiijiya waxaa qaraxyadaasi ku baktiyey toddoba askari oo kufaarta afrikaanta waxaana ku dhaawacmay toban askari oo isla kufaarta waxaa sidoo kale qaraxyadaasi lagu gubay hal gaari oo haamar ah laba maalin ka hor qarax kolonyadan sahayda siday lagula eegtay inta u dhexaysa deegaanada lambar konton iyo lambar lixdan waxaa bakti iyo dhaawac ku noqday afar askari oo kufaarta afrikaanta sidoo kale saddex maalin ka hor qaraxyo kolonyadan kufaarta afrikaanta lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada laanta buure iyo lambar konton waxaa bakti iyo dhaawac ku noqday kow iyo toban askari oo kufaarta afrikaanta waxaana lagu gubay gaari xamuul ah oo sahay ay ku wateen wilaayada shabeellada hoose ayaa ka mid a wilaayaadka ay ka dhacaan weerarada ugu khasaaraha badan ee soo gaara kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday kudhaqanka shareecada islaamka dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gobolka laamuh ee dalka kenya waxay qarax la beegsadeen kolonyo saliibiyiinta kenya ah oo ka baxay magaalada kiyunga kuna sii jeeday xero ku taala buurta koomole qaraxa ayaa haleelay oo gebi ahaan gubay gaari kooyaalaha oo kolonyada qayb ka ahaa waxaa sidoo kale bakhtiyo dhaawac ku noqday askartii kufaarta kenya ee gaariga gubtay la socday waxaana goobta ka daabulay diyaarad helikobtar ah in ka badan boqol iyo konton ruux oo ku dhaqan deegaanka bargaan iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa ka faa'iidaystay xamlo dacwi ah cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inooga diyaariyey bulshada ku dhaqan magaalada bargaan iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ka faa'iidaystay xamlatu muscab ibni cumeer oo in muddaha u socotay dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanadaas xamladan ayaa si weyn looga dareemay deegaanadaasi waxaana wax lagu baray qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona goob kasta oo deegaan ah xamladani ka hirgashay olole dacwadeedkan ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad tiradooda gaaraysa ilaa iyo kun iyo lix boqol oo qof oo ku nool magaalada bargaan iyo deegaanada ku teedsan bulshada waxay hadal hayaan xamlada shicaarkeedu uu yahay ajiibuu daaciyallah oo qof weliba uu ku mashquulsan yahay sidii ugu diyaargaroobi lahaa inay sii kororsadaan cilmiga sharciga ah mid ka mid ah macalimiinta ayaa wuxuu ka warbixiyey waxyaabihii lagu bartay inta ay ka socotay deegaanadaasi xamlada dowladan marka waxay qayb ka tahay xamlo guud ahaan u socotay gobolka dhexdiisa ka socotay meelo badanna soo martay hadda waxaan maraynaa meeshaan waa meeshii shanaad jacar ceel shiil ceel garas ceel buur iyo hadda aan joogno bargaan dowladan marka xamladan si guud ahaan magaceeda waxaa la dhahaa xamlatu muscab ibni cumayr astaanteedana waxaa la dhahaa ama shicaarkeeda ajiibu daaci allah dowladan marka waxyaabaha lagu qaatay waxaa ka mid ahaa tafsiirka qur'aanka kariimka gaar ahaan juska hoose ee juscamaha ayaa lagu qaatay kutubta kale ee diiniga la qaatayna waxaa ka mid ahaa kitaabka la yidhaahdo khud caqiidataka min alkitaabi wasunnati asaxiixa adduruus almuhima licaamati alumma oo uu qoray sheekhii caalimka ahaa sheekh ibnu baas talkhiis sifatu salaati nabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo lagu baranayo salaada nebiga calayhi salaatu wasalaam duruusta waxaa barbar socday manshuuraad misena warqado oo loogu talagalay dadka bilowga ah mustawaaday kala ahaayeen mustawaha koowaad ilaa mustawo lixaaday lahaayeen dadka maxaan ku yidhahda luuqal carabi ay dhibayso ee bilowga ah ayaa ayagana maxaan ku yidhahda lagu soo dhisaya asaasiyaadkooda diiniga ah hadday tahay towxiidkii iyo salaadii axkaam fara badan waxaa barbar socotay tacliimu tahaarati wasalaa camaliyan dadka in la baraayay tahaarada iyo salaadii si camali ah oo baratikal ah in dadka loo baraayay masaajidda iyo maraakiista iyo meelaha fagaare ku yaala deegaanka bargaan ayaa waxaa tartan cajiiba loogu qabtay bulshadii ka faa'iidaysatay xamlada musab ibni cumeer waxaana loo tartamay rag iyo dumar su'aalo ayaa la weydiiyey labada koox guddiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijada wuxuu ahaa tartan qiimo badan oo loo qabtay ardadii ka faa'iidaysatay dowladan ka socotay deegaankan aanan joogno ee bargaan su'aaluhu waxay ka koobnaayeen laba iyo toban su'aalood lix ka mida waxaa la weydiiyey ragga lix ka midana waxaa la weydiiyey gabdhaha gabdhuhu lixdii la weydiiyey dhammaan waxay uga jawaabeen si sax ah raggana waxaa la weydiiyey lix iyana raggu lixdii su'aalood ee la weydiiyey afar ayay ka jawaabeen labana waa soo hareer martay labadii soo hareer martay mid ka mida ayay gabdhuhu ka faa'iidaysteen sidaas daraaddeed guushu waxay galabta raacday gabdhaha deegaanka bergaan allahu akbar
waxgaradka deegaanadaasi ayaa bogaadiyey sida ay ugu dadaalayaan bulshada barashada cilmiga diinta islaamka annagoo ku hadlayna magaca odayaasha bergaan waxaan u mahad celinaynaa allaha subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa mahadda labaadna waxaa iska leh umurada na soo gaarsiisay ama maktabka dacwada ee na soo gaarsiiyey dacwadan annaguna wax badan ayaan maaragtay dacwadaha nala soo gaarsiiya dhaannay waana nala soo gaarsiiyey aad iyo aad ayaana hadda qalbigaynu ugu qoyey waad maqlayseen jawaabaha su'aalaha laysu su'aalay lagana jawaabayey sida sharaftale looga jawaabay waxaan u mahad celinayaa dumarka aad iyo aad ayaa maaragtay aqoontooda u sarraysaa haddana waxaan leennahay maasha allah ilaahayga subxaana wa tacaala ha u kunjibaara saasaan leennahay raggana iyaguna maaragtay aad ha haysu sii canaantaano si ay maaragtay biyaajada dambe ay u wadaba tagaan hadda kama aysan daba tegin siaan qaayasa kabacdi dadka ee ka soo qaybgala xafladdan oo ugu sarreeyaan walaayada gobolka ama midda degmada ee ka soo qaybgala xalfadda ajir allah ka siiyo safarka ay soo galeen ka ajirkael allah ka dhigo xafladdan waa xafladdii lagu soo xiraayay dowladda ka socotay bargaan dad badanaa ka faa'iidaystay xafladda lagu soo gebagabeynaya xamlatu muscab ibni cumayr qaybteeda deegaanadaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga galgaduud oo uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid marka labaad waxaan rabaa inaan kalimo idhaahdo dadka wax baranayay oo sharaa'ic mujtamac bulshada qiibaheeda kala duwan fahniyan lakum bixadiidi rasuulillahi sala allahu alayh waalihi wasalam waa qolo kasta oo diintaas barashadeeda u socoto oo u daasho xadiidkaasi nabig sala allahu alayh wasalam fadlo badan iyo ajar badan uu ku tilmaamayaa waa cilmiga sidaasi ah cilmiga in la faafiyo dacwada loo istaago waxyaalaha mujaahidiinta iyo maamulada islaamiga maanta ay u taagan yihiin badeecada ay wadaan ummaddan muslimiinta loo wado mujaahidiinta ay u wadaan saaad arkaysaan in diinta ilaahay subxaana wa tacaala la barto dadka la baro dadaalada ay bixinayaan mas-uuliyiinta wilaayada kan maktabka dacwada ayaa waxaa looga gol leeyahay sidii bulshada muslimiinta looga saari lahaa jahliga loona bari lahaa diintooda mahadsanid cabdiraxiin ugu dambayntii kulan wadatashaha u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada baay iyo waxgaradka beesha hubeer ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas abuu xasan ayaa mar kale inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi kulankan oo ahaa mid watay qabanqaabo sarraysa islamarkaana si heersare ah loo soo agaasimay waxa uu ka qabsoomay deegaanka barbaare ee dhacaduleedka degmada qansax dheere ee wilaayada baay ahdaafta iyo ujeedka kulanka waxa uu daarnaa dardargelinta jihaadka iyo horumarinta waxbarashada iyo wixii la midka waxaana kulanka uu u dhexeeyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay oo uu horkacayay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay iyo odayaasha nuqabada iyo waxgaradka beesha hubeer oo uu horkacaya suldaanka guud ee beesha hubeer suldaan ibraahim malaaq beesha hubeer oo markii horeba lagu yaqaanay dardargelinta jihaadka iyo la dagaalanka gaalada iyo gaala raacyada ayaa mar kale shaacisay inay halkeedii ka sii wadi doonto jihaadka sidoo kalena ay xoogga saari doonto waxbarashada dhanka shareecada islaamka kulankan oo socda muddo saddex maalin oo xiriir ah waxaa laga soo saaray bayaan ka koobnaa qodobo kala duwan oo ay ku wada midaysnaayeen dhammaan waxgaradka iyo nuqabada beesha iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay
bayaan ka soo baxay beelweynta hubeer kulan dhex maray beelweynta hubeer iyo wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow beesha waxay caddaynaysaa inay la garab taagan tahay mujaahidiinta naf iyo maal beesha waxay diyaar u tahay horumarinta deegaanada ay degto sida waxbarashada iyo caafimaadka saddex beesha waxay caddaynaysaa inay deris wanaag kula dhaqanto qabaa'ilada ay deriska yihiin afar beeshu waxay ilaalinaysaa midnimada iyo kala dambeynta dhexdeeda shan beeshu waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay murtadiinta
ugaaska beesha hubeer ee wilaayada islaamiga ee baay iyo qaar ka mida nabadoonnadiisa oo kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in kulankan uu ahaa mid lagu guulaystay una dhexeeya waxgaradka beesha iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay isagoona ugaaska baaq toobadkeenna u diray maleeshiyaadka murtadiinta ee ku jira safka cadowga kulunka oo geeka iyo isbuugu inta ku dhiisanay oo walaayada gobolka baay aragtay iyo beeli hubeerayti oo baahada weynayti oo aragtay ooflow degaasi oo aan kulmanayti ilaahay diinshay intii la kormariyo kulun badan ku dhii aragtay noqobada oo aragtay beele oo samadoomada walgorodka aragtay oday dhaqameedka maysing lenaaha dadka oo aragtay murtadiinta ah oo muslimiinta dhibaatayo hayo maylana dalka isuqubaalena dalka isuquba maka anfaca doono haddii kaa towbo furuntaa towbada kutaabka ilaahay soo huun tag beeli hubeereed odegaasi gobolka baay oflow dalkiliinkasa iyada caaman eyi afka may ku hadalo ahaa ee hubeerada ku hadalo hay mageen hadalona may kulunsignaha wilaayada gobolka baay yoonay beele walban dhamanayna yaana kulman yaa kulunsigna maabishal garsinigni una waalagaano niinkooya mayn sheegana kulunkaasi ow horti kheer allaha niinkuala kulun kheera liinkulmi sharmalan kulungna ee wala liinkulmin may ahaa ini beelung hormarsiida dalshe deeganshe diinshe ini hormarsiida ciyaalka walbarashadiyo hanraabto walbarashadiyo ammaanada kae aawka iyoonay maarnada wali owlaataadobni walakabara suldaanka guud ee beesha hubeer oo dhankiisa ka hadlay kulanka ayaa sheegay in nabadoonnada waxgaradka iyo cuqaasha beesha hubeer ay si wadajira u soo saareen bayaankan islamarkaana ay ka wada midaysan yihiin arrintan muddo saddex beri e yamaynin socday kulun iyo babrar socota dadka muslimiinta ee walaayada gobolka bay iyadoo oo liinla jeedi horumarinta muslimiinta gaar ahaan beelle aabkii in hormara lahayd maylaha ku saaray saddexdaas beri kadib bayaan oo kheer badan ka saabsan runtii geeka may farxad nin ahaa dadkii shaqadii islaamka guud tahay inay safarha nin galaan niila muraa shekeeyaan shaqada nin dhehayta oo iyo niila gurfeeyaan wajazaakum allahu khayr yaleen maylanaaha haddii uun ana beeli reer hubeereed gaar ahaan suldaankii beele dhammaantaana gobolka baygeek aan ka suguna gaar ahaan deegaankii oflow aan ka sugugna runtii may isla qaadanay walaalihii walgorodka deegaanka nabadoonnada iyo meel kastoo beele ii ka saabsan bayaanka hanoobahay oo sagaalka tumanka godob ah runtii bayaankaas may ha ka saarnay safarxad leh wanaag leh kalsooni leh una oo ciidanka kalsoomno dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ee hoggaanka ah ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar oo soo xiray kulanka ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey beesha hubeer oo kulankan soo qabanqaabisay isagoona beesha ku ammaanay kaalinka ay kaga jirta jihaadka beelweynta reer hubeer ee walaayada islaamiga abbaay ee kulunkan qiimaha badan qaban qaabidi walaayadana ka marta gaaday inka weerti uninaha ku ajiibnay kula qiib gaadani khayrkii iyo wanaagga faraha badan le laka gorfeeyay taladigi wanaagga badan ayti lahaka jeediyay qaraaraadkii iyo go'aamaadkii iyo bayaankiina ha ku bahi maylena jazaakum allahu khayran beel hortaba laka kasaay khayr iyo wanaag iyo jihaad iyo ribaad iyo halgan iyo garab istaagga islaamka iyo muslimiinta yaa hayten haddana balanga sii gaadan anih halgankii meelisku sii wadaasano kasii daraasan maylena insha allahu tacaala eediyada bayaanka anbogaadiyaane handhowaayaana marlamaad maylena insha allahu tacaala nagada dad ku dhabeeyow bayaankii iyo hasaaren ku dhabeeyow nagada dad hadalkiiyo sheegeen qoolsha waafajiyaayo ficilsha waafajiyaayo mayla raay usa ka dhaqmayo ka camal falow sidii saaxaadka jihaadka horehanka buyten saaxaadka ribaadka horehanka buyten saaxaadka dacwada iyo khayrka iyo wanaagaba horehanka buyten salamada insha allahu tacaala meelitee ku sii wada halganka walka dara haddii ilaahay ar beesha hubeer waxay ka mid tahay beelaha muslimiinta ee dega wilaayaadka islaamiga si gaara wilaayaadka baay iyo bakool waxaana lagu xasuustaa kaalinka ay ka qaateen jihaadka iyo doorka ay ku lahaayeen la dagaalanka gaalada iyo gaalraacyada waxay hadda ballan qaadeen in halkooda ay ka sii wadi doonaan jihaadka dhankoodana aan muslimiinta laga soo geli doonin mahadsanid abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu